Muddooyinkii inka dambi walibaa degmada Low ku dareeray ayaa dadaalo laakaaf jarow dagaal-beeleedyo ku dhihi degmadaas iyo deegaanada kale hoos gooyaan caanaasi ondhex iyo hana ku mid eh beelo meelasay wada degaayana walina dagaaladaasi iyo ku dhaladeena khasaare naskajar naf maal iyo baraka xoogan usoona saameyn ku weeladay ganacsigii magaalada hana ku mid eh shacabka degmada looq iyo weliba yhodhawaayna heshiiskii lagu deeri dagaaladaas iyona bogaadeen madaxda jubbaland iyo xildhibaanada ku jiran deegaanadaasaya oo dadaalka galay sidii olaadasi la afjari lahaayey iyo-onaanka baaqeena odayaalka iyo ciidamada inay hogaansamaana waliilika heliyi nabada shacabkani iyo ilaaliyana bismillahi raxmaan raxiim ilaahi tabaaraka wa tacaala mahad iska leh marka labaad anigu dareenkay waxaan u arkaa horta waxaan aad u soo dhowaynayaa in dadku ay nabadda qaataan dhammaan dadka reer luuqa ee sidii ahaan jirtay si ka wanaagsan ay noqoto boqolkiiba boqol saas waan rajaynayaa laakiin ra'yeyga ahaan anigu waxaan u malaynayaa in nabaddu weli ay cayrin tahay sidii loo baahnaa aanan loo qaban shacabka reer luuq laakiin waxaan ugu baaqayaa in nabadda la qaato walaalnimada ay socoto wixii hallaabay aan dib looga laaban taas waan rajaynayaa laakiin siyaasiyiinta waxaan leeyahay waxa aad dhoodhoobteen waa ciyaal falkood weeyaana dib isugu laabto maasha allah waxaan u arkaa arrin wanaagsan oo loo baahnaa runtiina madaxweynaha iyo wafdigiisa arrinteeda ah dadaal badan ay ka sameeyeen weliba si deg deg ay ugu soo jawaabay runtii wasiiradiisii iyo xildhibaanadii iyo madaxweynaha arrinta ay sameeyeen waa arrin mudan in lagu bugaajiyo lagu dhiirogeliyo lagu ammaano wayna ku guulaysteen ilaahayna waxaan ka rajaynayna subxaana wa tacaala nabadgelyadan inuu hoos noogu daadejiyo degmada siday noogu soo celiyo calaamadihii magaalada luuq lagu yaqaanay isjacaylkii walaalnimadii iyo waxbarashadii iyo iyo wada ciyaartii iyo muxuu ahaa dhallinyaradii isla socodkoodii iyo nabadgelyadii ay taariikhda ku lehayd degmada luuq ilaa inuu soo celiyaan rajaynaynaa arrintaana waan dhiirigelinaa waana u baahannahay cid kastana waxaan u farayaa aan ku baraarujinayaa inay qayb ka noqdaan oo nabadgelyo ay qayb ka qaataan wax ka wanaagsan ma laha nabadgelyada waa nolosha asaaskeedaan dhihi karnaa nabadgelyada mas-uuliyiintii iyo nabadayntii iyo dadkii macnaha u soo gurmaday maanta gebagabadeedii afartan casho ku dhow yaa nabadaynta laga waday degmada luuq dadkaa laisu soo jiidayey meel kastaa macnaha waxaa weeye wixii dhib qabo o dhan looga yeedhay nabaddii maanta guul si guul ah ayay ku soo dhammaatay ummaddiina waa isu keennay haddii nabadaa naas la nugule dadkiina waxaa weeyaan waa reer luuq hataa nabaddii iyo taladii waa isla helnay maantana waxaan soo gebagabaynay nabaddii iyo gebagabadeedii iyo guusheedii baan soo gebagabaynay waxaa kaloo looga hadlay in hadda wixii ka dambeeya la xakamayn doono amniga la sugi doono dadka reer luuqna waxaa weeye ninkii dembi gala dembigiisa uu yeelan doono marka arrintaasna waa lagu heshii ummaddana waxaa weeya waxaa dan u ah noolosha ummadda ay ku jirtaa nabadgelyada iyo wada noolaanshaha iyo midnimada iyo nabadda ayay ku jirtaa marka dadkaasu xaalkiisa saas weeye nabaddana maanta waxaa lagu soo gebagabeeyey nabaddii afartanka casho aan wadnay anigu waxaan ka mid ah guddiga nabadaynta haddee si guul ay ku soo dhammaatay culummadana waxaa la yidhi daawdaadi waa la helay baa ay u jeceshahay haweenkana ninkaan cunugaagu waa u egyahay u jeceshahay si guulah nabaddii aan wadnay ay ku soo gebagabow maamulka jubbaland iyo xildhibaanada federaalka ku jiidan degmada luuq ee gobolka gedo iyo weliba iyo ku guulaysadeena inyo ines shenan odayaalka dhaqanka beelo bulshada qeyba shagidisen iyo ciidamadii kuwada dagaalameen degmadaasay islamarkaana iyo dhex dhigan heshiis rasmi ah oo shal badbaadiye waa bulshada deegaankaas wada degaasa